bismillaahi raxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsanaa khiyaarta aynu jecelnahay oo meel waliba aad ku sugan tihiin waa maalinimo talaada ah taariikhduna ay ku astaysan tahay siddeed iyo tobanka bisha februari sannada labada kun afariyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan maamulka ku-meel gaarka ah ee jubba ee uu hogaamiyey sheekh axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa ka hadlay diir habeenimadii xalay aha loogu geystay gudaha magaaladaasi taliyihii hay-adda nabadsugidda ee maamulkaasi ciise raaskamboni kaasi oo ka mid ahaa in muddo ah hogaamiyayaasha maamulka ku-meel gaarka ee jubba gaar ahaan ururkii raaskamboni dilka ayaa waxaa u yimid ka gala xilli habeennimadii xalay ahaa gudaha magaaladaasi lagu bartilmaamaysaday sarkaalkaasi iyadoona saake aas loogu sameeyey gudaha magaalada kismaayo waxaana aaskiisa ka hadlay wasiirka amniga ee maamulkaasi isagoona tilmaamay in magaalada kismaayo iyo guud ahaan deegaanada jubbooyinka laga samay doono howlgallo ammaanka lagu xaqiijinayo loogana hortegayo waxa uu ku tilmaamay kooxo qaswadayaal ah hadda waan iska warqabnaa insha allahu waxaana kasoo bixi doona tilaabo aan xariif la-aanta ay wax u samaynayaan tilaabo aan xariif lahayn baan kasoo bixi doonta insha allahu waxaan rabaa marka inaan shacabka niraano waxayna haysta waad aragtaa waxayna haystaa waxa weeye nimankaa kooxdaa oo aan hadda aan ku tilmaanay calaamadahaas aan ku filahayn ee lagu tilmaamay waxaan leeyahay aan iska kaashano hala loo diyaar garoobo sidii nimankaan inta la isaga kaashado wax looga qaban lahaa ummadda islaamka ah ee ay maalin walba dhibaateynayaanna looga joojin lahaa waxa ugu haysto si kale hadda guryahooda iyo xaafadahooda ku haya waxaan leeyahay kuma ku hayo kawaato ku quusatoonka xala dhahay ninka isku daya inuu qariya ama uu qabiil ku qariyo rajac ku qariyo waxaan u sheegaynaa inuu la mid noqon doono tillaabada laga qaada isagana dilka taliyihii hay-adda nabadsugidda ee maamulka jubba ayaa waxaa sheegtay maleeshiyaadka al-shabaab ee dagaalada kula jira maamulkaasi ee ku sugan qaybo ka mid a deegaanada jubbooyinka waxayna sheegeen inay sii wadi doonaan falalka ugaarsiga ay ku hayaan saraakiisha iyo madaxda maamulkaasi dilka taliyihii hay-adda nabadsugidda ee maamulka ku-meel gaarka ee jubba ee uu hogaamiyey sheekh axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa waxa uu noqonayaa mid dhabarjabku noqon karaya habsamoo socodka maamulkaasi oo haatan dagaala kula jira xarakada al-shabaab oo ka talisa qaybo ka mid ah koonfurta dalka soomaaliya gaar ahaan deegaanada jubbooyinka ciise raaskamboni ayaa asiga sannadii labada kun iyo tobankii waxaa magaalada nairobi ku qabtay sirdoonka hay-adaha sirdoonka dowladaha maraykanka faransiiska iyo sidoo kale kenya asigoona xabsiga la dhigay waxaana muddo kadib xabsigaasi laga sii daayay asigoona xabsi kale ku galay magaalada jabuuti ee xarunta dalkaasi jabuuti markii ay xukunka la wareegeen maamulka raaskamboni qaybo ka mid a deegaanada jubbooyinka oo dagaalo ay kaga saareen al-shabaab ayaa waxaa mar kale dib xorriyadiisa u helay asigoona kusoo laabtay magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ee ka gadaal soo gelitaankii ciidamada kenya deegaanada jubbooyinka axmed ciise raaskamboni ayaa waxa uu ka mid yahay mas-uuliyiinta ama shaqsiga labaad ee loogu doonista badnaa dhanka xarakada al-shabaab marka laga soo tago hogaamiyaha maamulkaasi jubba sheekh axmed maxamed islaam axmed madoobe iyadoona ugu horeyn habeenimadii xalay aha lagu qaarajiyey gudaha magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo laamaha ammaanka ee dowladda ayaa kulan waxa ugu soconayaa gudaha magaalada muqdisho iyadoona kulanka uu yahay mid albaabada ay u xiran yihiin saxaafadan ay dibadjoog ka tahay kulanka ayaa waxa uu ka soconayaa xarunta ciidanka booliska ee kumaanda bolisiya halkaas oo ay ku sugan yihiin saraakiisha ammaanka ee dowladda federaalk ee soomaaliya waxaana kulanka shir guddoominaya madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaana looga hadlayaa arrimo la xiriira ammaanka caasimada soomaaliya iyo guud ahaan dalka kulanka ayaa waxa uu imaanayaa xilli habeenadii lasoo dhaafay magaalada muqdisho ay u muuqanayeen kuwo isbedelay xaaladda ammaan marka laga soo tago habeenadii ka horreysay waxaana ka dhacayay magaalada duqaymo aada u xoogan iyo sidoo kale falal bartilmaameedsi ah oo lagu dilayay shakhsiyaadka bulshada ka dhex muuqda ammaanka ayaana wuxuu u muuqanayay mid faraha kasii baxaya iyadoona kulanka haatan uu yahay mid xasaasi ah kana soconaya xarunta kumaanda boolisiya ee ciidanka booliska soomaaliyeed wariyaasha oo ku sugan halkaasi oo aan qadka taleefoonka kula xiriira ayaa waxay sheegeen in kulanka weli aan waxba laga dhihin uuna soconayo una dhexeeya saraakiisha ammaanka iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya waxaana suurtagal ah sida wariyaashu ay ku waramayaan in saacadaha soo socda isbedel lagu sameeya laamaha ammaanka ee dowladda federaalk u qaabilsan gobolka banaadir halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer waxgarad soomaaliyeed ayaa waxay ka hadleen eedayntii dhowaan kooxda monitor group ay u gudbiyeen ama ay ka gudbiyeen dowladda federaalk ee soomaaliya taasoona ku aadaneed in dowladda hubka soo gala si sharci darra uu gacanta ugu gala maleeshiyaadka al-shabaab waxayna tilmaameen waxgaradka iyo siyaasiyiintuba in dana gaar ah laga lahaa warbixintaasi wasiir ka mid ah wasaaradihii soo maray dalka soomaaliya gaar ahaan dhanka difaaca ayaa waxa uu ku waramay in ay tahay arrintaasi mid dana gaar ah laga lahaa kooxda monitor groupne aysan wax baaritaanahoo rasmi ah ka samaynin gudaha dalka soomaaliya waxa uuna sheegay dhanka kale haddii eedeymahaasi ay jiraan ama ay yihiin kuwo suurtagala dowladda looga baahan yahay in laamaha ammaanka ay ku samaysa isbeddel muuqda si xal looga gaaro warbixinada soo laalaabta ee mar waliba dowladda lagu eedeynayo in hubka ay si sharci darraa gacanta ugu sii geliso maleeshiyaadka al-shabaab ee dagaalada kula hayn ayaa ay daba socdaan oo aan annagu hadda ma aha wax annaga noo xil saaran oo ka mid ah hay-adaha dowladda soomaaliya kama mid aha waa hay-ad ka baxsan ha yeeshee waxaa jira wax kasta oo la sheego meel unbay sal ku hayaan ujeeddana waa laga leeyahy haddii dee ay jirto wax la yidhaahdo dalkan weli wax rasmi ah oo dhismay oo maanta kontarool boqolkiiba boqol geli kara oo la hanan karo weli kama jiraan daldaloolo inay ka imaan karaan oo ay wax hallaabi karaan oo waxyaabaha qaarkood sidii loogu talagalay sidaan ahayn ay u bixi karaan waa wax dhici haddii ay sida mid siyaasadeed tahana culays siyaasadeed waxaa lagu saarayaa hay-aadka siyaasadda haddii ay tahay mid maaragtay dana kaloo gaara laga leeyahay oo toosin ahna de anugu waxaan dhihi lahaa sidaan sheegnay ha la toosiyo meelihii wax ka qaldameen baxsigana ha la badiyo dowladdana ha isku noqoto wax laga sheegay inaysan waxaa laga yaabaa kulli wada ogaan karin xaaladaheeda inay ogaato hadday jiraan wax la leexiyey hadday jiraan wax si qalad u baxaya waa arrimaa iska dhici kara oo aan la biciidsanayn in iyaduna ay dowladdu hoos ugu degato oo ay fiiriso mu'asasaadkeeda ka hooseeya warbixinta ayaana kol hore waxaa sidoo kale been abuur ku tilmaamay afhayeenka madaxtooyada ahna la taliyaha madaxweynaha ee dhanka warbaahinta cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yariisow wararka laga helaya qaybo ka mid a gobolada dhexe ee dalka soomaaliya ayaa waxay sheegayaan in xaalado cabsi halkaasi ay ka taagan tahay gaar ahaan gobolka hiiraan ee bartamaha dalka soomaaliya wararka laga helaya qaybo ka mid a deegaanada gobolkaasi ayaa waxa ay tilmaamayaan in saacadihii lasoo dhaafay cabsi aad u xoogan laga dareemayay deegaanada ay gobolka kaga sugan yihiin al-shabaab wararka ayaa waxa ay sheegayaan in deegaanada buulabirta iyo jalalaqsa cabsi aad u xoogan haatan ay ka taagan tahay taasoona shacabka halkaasi ku dhaqan durbe ay bilaabeen inay isaga baxaan goobaha ay maleeshiyaadkaasi kaga sugan yihiin gudaha gobolkaasi wararka kale ee laga helaya degmada buulaburta ayaa waxa ay sheegayaan in al-shabaab dadka ay ku cadaadinayaan inay ka qayb qaataan dagaalada lagala horjeeda dowladda federaalk ee soomaaliya iyo ciidamada amisom ee halkaasi ku wajahan ayagoona dadka dhallinyarada iyo odayaashaba ku wargeliyay inay dagaalka ka qayb qaataan halka dumarka iyo caruurta loo fasaxay in magaalada isaga bixi karaan maalintii shalay ayay ahayd war qora war ka soo baxay al-shabaab in lagu wargeliyey dadka ku dhaqan degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud in halkaasi ay isaga baxaan dumarka iyo caruurta halka ragga iyo dadka da-daana lagu loogu wargeliyey inay ka qayb qaataan dagaalada dowladda federaalk ee lagaga horjeedo arrintan ayaa waxay tahay mid sii cakiraysa nolosha dadka ku dhaqan goobaha al-shabaab ay kaga sug yihiin dalka soomaaliya iyadoona wararkii ugu dambeeyay laga helaya gobolada bay bakolna ay sheegayaan in goobo badan oo ka mid a goboladaasi ay faaruujiyeen al-shabaab kuwaasoo hore ay kaga arriminayeen ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya cabdiweli sheekh axmed oo safar socdaal ku maraya dalka jabuuti ayaa waxa uu ka warbixiyey safarkiisa halkaasi uu ku joogo iyadoona ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya kal hore safar uu kusoo maray dalka itoobiya xaruntiisa magaalada adisababa halkaasuu kulamana kula soo qaatay madaxda dalkaasi ra-iisul wasaaraha ayaa madaxdii uu la kulmiyay ee dalkaasi jabuuti waxa uu kaga mahad celiyey ka qayb qaadashada howlgalka amisom ee ka wada gudaha dalka soomaaliya asigoona ugu mahad celiyey ciidamada haatan ka jooga dalkaasi gudaha dalka soomaaliya kuwaasoona qeybta ka ah howlgalka midooda afrika uu ka wada gudaha dalka soomaaliya gaar ahaan gobolka hiiraan dowladda jabuuti qayb weyn bay arrintaa ku leedahay waa la socotaan ciidan xoog laha ka jooga oo nala baskudaya ciidan xoog lahana way kasoo kordhinaysaa waa qorshaha fujiraaga iyo dirtaada iyo ciidan kale shabiira howl aad u fiican bay hayaan howlaha sidii un aan usii kaakagalin lahayn oo aan usii horumarin lahayn ayaan madaxweynaha iyo xukuumadda jabuuti ka wada hadalnay ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaana lagu wadaa inuu maanta u ambabaxa dalka kenya xaruntiisa magaalada nairobi halkaasoo kulamo uu kula qaada doono madaxda dalkaasi oo ay ciidamo ka joogaan gudaha dalka soomaaliya haatan magaalo madaxda dalkaasi iiraan ee tahraanna waxaa maanta ka furmaya shirka madaxda shirka sagaalaad ee baarlamaanada carabta kaasoo ay ka qayb qaadanayaan xubno ka tirsan baarlamaanka federaalka ee soomaaliya uu xubno uu hogaaminayo guddoomiyaha baarlamaanka gudoomiye jawaar ayaa halkaasi gaaray iyadoona maanta qayb uu ka yahay madaxda shirkaasi ka qayb qaadanaysa waxaana lagu wadaa in gudoomiyaha baarlamaanka uu halkaasi khudbad ka jeediyo dhanka kale gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya ayaa dhigiisa dalkaasi iiraan waxa uu ku casuumay in safar shaqo uu ku yimaado gudaha dalka soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho ah sigoona ka ballanqaaday inuu booqasho ku imaan doono dalka soomaaliya shirka madaxda carab ayaa sanad waliba waxaa ka qayb qalo xubno matalaya baarlamaanka soomaaliya ayagoona gaara hadba magaalada lagu dhigaya kulankaasi ama lagu qabanayaba warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheer khiyaarta aynu jecelnahayo maanta waa naga intaa warka waxaa idiin akhrinaya anigoo ah maxamed nuur amiin tani intaan mar kale dib u kulmaynan waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh